xilli dhowaan wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dubashisiinta dowlad goboleedka galmudug ay fidisay gogol nabadeed oo la dhigayo deegaanka hurshe laguna dhexdhexaadinayo beelo walaalaah oo kasoo kala jeeda magaalooyinka cabudwaaq iyo xeraale ayaa waxaa arrinkaa soo dhoweeyey bulshada qeybaheeda kala duwan ee degmada cabudwaaq oo kulan ku yeeshay degmadaas kulankan waxaa kasoo qeyb galay maamulka degmada cabudwaaq iyo bulshada qeybaheeda kala duwan sida odayaasha dhaqanka dhallinyarada haweenka iyo culimada waxaana dhammaantood si isku mid ah ay u soo dhoweeyeen gogoshaas oo ay sheegeen inay ahmiyad gaar ah u leedahay bulshada degta deegaanada waqooyiga gobolka galgaduud
ka degma ahaan iyo ka bulsho ahaan iyo ka maamul ahaanna runtii markii horena nabaddu dee meel fog bay nooga taalla mar walba diyaar baan u ahay in nabadgelyo la helo inaan anugu kala nabadgalno in bulshooyinka daafahana ay kala nabadgalaan si gooniya waxaan aada u soo dhaweynaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo shirka dibheshisiinta ee beelaha walaalaha ee labada degmoo la sheegay ee xeraale iyo caabud waaqba oo runtii colaado soo noqnoqday ay dhex mareen lagu xalinahayo ilaahayna waxaan uga rajaynaynaa annaguna ka rajaynaynaa inay noqoto shirka ugu dambeeyey oo nabadgelyo keliya looga wada hadlahayo xal waara looga gaaraan rajaynaa hadduu ilaah yidhaahdo ka degma ahaan iyo ka bulshahaan waxaa nagala rabaa waxaa weeye inaynu niyad wanaagsan marka koowaad ku taageerno marka labaadna cid walbo annaga ka mid annaga naga mida ama haween ha noqoto ama odayaaldhaq ha noqoto ama dhallinyaro ha noqotee ee shirkaas lagu daro ama shirkaa ka qayb qaadan doonta ama bannaanka ka joogi doontaba inaynu gacmo wada jira oo niyad samaanle aan muujinno in colaadaas la xalin lasoona gabagabeeyo hadduu ilaha yidhaahdo ummadda isugu timid meesha iyo inta ka maqan oo arrinkaasi huseeyana nolol bay u tahay nolol bay u tahay aakhare iyo adduunba nolol bay u tahay wax aakhiradana ku suuban adduunyadana ku suuban cid ka dhexdaa waa ama munaafaq ama waa gaal ama waa munaafaq
nabadaynta bulshada walaalaha ee dariska ah ee deegaanada xeraale iyo caabud waa u dhexeeya ku dagaalamay godogshoodiina la dhigay degmada deegaanka hurshe waxaan soo dhowaynayaa anoo ku hadlayaa afka dhallinyarada guud ee galmudug iyo kan deegaanada waqooyiga galmudugba nabaddaas iyo shaqadaas quruxda badan oo ay qabatay isku soo dubariday wasaaradda arrimaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee galmudug oo wakhti iyo juhdi iyo enerjiba gelisay inay bulshada isu keento inkastoo gogashan ay si rasmiya u taariiqeen xilliga uu furmaya wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dubashisiinta galmudug haddana waxay ku soo hadaysaa xilli bilihii ugu dambeeyey xiisado u dhexeeya dadar xoolo dhaqataa oo kasoo kala jeeda magaalooyinka xeraale iyo caabudwaq ay ka dhacayeen deegaana miiga oo dhaca waqooyiga gobolkan galgaduud